munaasabadda dhagaxdhigga oo lagu qabtay halka laga dhisayo xarunta cusub ee taliska qaybta koob iyo labaatanaad taas oo ka mid noqonaysa xeryaha taliska u ah qaybta waxaa goobjoog ka ahaa taliska booliska galmudug xildhibaano maamulka degmada cadaado iyo saraakiisha ciidamada qaybta koob iyo labaatanaad taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad sarreeye guda yuusuf cabdulqaadir maxamed kaanti oo goobta ka hadal jeediyey ayaa waxa uga mahadceliyey maamulka degmada cadaado sida ay ciidamada xoogga uga wareejiyeen dhulka xerada laga dhisayo taas oo qayb ka qaadanaysa horumarinta ciidamada iyo in la helo goob ku fulan deegaan ahaan ciidanka xoogga dalka qaybtooda koob iyo labaatanaad waxaan u mahad celinahayaa maamulka degmada cadaado guddoomiyaha iyo maamulkiisa xildhibaanada saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida sida niisa booliska xoogga meeshaan aan taagannahay maanta waxaan dhagax dhigaynaa taliska qaybta koob iyo labaatanaad insha allaahuna waa dhisaynaa annagoo kaashanayna shacabkannaga iyo ganacsatadannada iyo dadweynahannaga iyo xooggannaga annagoo kaashanayna ayaan muxuuha dhisanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo sidaas daraaddeed waxaan u mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba maamulka degmada iyo xildhibaanada iyo saraakiishoo dhan dhulka waana la siiyey waana guddoonnay waa ku mahadsantihiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin maamulka degmada cadaado iyo saraakiisha booliska ayaa madasha ka ballan qaaday in ay garab ku siinayaan taliska qaybta koob iyo labaatanaad sidii xeradan loo dhisi lahaa weliba sida ugu dhaqsiyaha badana xarunta taliska qaybta koob iyo labaatanaad ee rasmiga ah ayaa ku taalla magaalada dhuusamareeb walow si kumeel gaar ah dhowr sannadood uu talisku u deganaa magaalada cadaado welina ah xarunta taliska qaybta koob iyo labaatanaad cabdirashiid cali maxamed radio jariiban cadaado